alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wslm wbacd qala اlmualif wkana hunaka baaciثu khaaص lلshaaficiy lita'liifi kitaabi الrisaalة wahuwa ana cabdaلraxmaan bna mahdiy طalba min الshaaficiyi an yadac lahu kitaaba fiihi macaani اlqur'an ويجمع قبول الأخبار فيه وحجية الإجماع والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة وتلكأ الشافعي, وتلكأ الشافعي يصيرا فحثه علي بن المديني على إجابة ابن المهدي فألف كتاب الرسالة وأرسله إليه وسماه الناس لذلك الرسالة وحلي وحاجر ليهي هناك ماشى وحاجري باعث خاص أر كبحي شافعي inuu fannigaas wax ka alifo oo khaas ah lita'liifi kitaabi arisaala kitaabu arisaala ta'liifkiisa arrin ku bixiyey alimaamu shaafici oo gaar ah ayaa jiray buu leeyahay wahuwa ana cabdiraxmaan ibni mahdi alcambari ninkaa imaamka ah oo maaragtay min culamaa'i muxadisi alciraaq ka mid ah ayaa ka dalba shaafici talaba min ashaaficiyi an yadaca lahu kitaaban inuu kitaab u alifo fiihi macaani lqur'aan kitaabka uu ka helayo ama ay ku jiraan qur-aanka macaanidiisa marka laa shaka inuu alimaamu shaafici fi risaala inuu ku alif inuu ku sharxay ama uu ku fasiray bacdu alaayaat oo markaa macaanideedana uu debadda soo dhigay ayna dhici karto bacdu alaayaat oo uu fasiray inay u bahnaayeen tafsiil iyo towjiih min imaam mila shaafici ay dhici karto macaanideeda inaysan waadix u ahayn dadka oo dhan wayajmacu fiihi qabuula alakhbaari akhbaarta aqbalkeedana uu ku aruuriyo waqtigiisii waxaa jiray dad ahlura'yi ah ama dad ahlulbidac ah oon aan ahmiyad siinin akhbaarta baxsigeeda iyo istidlaalkeeda oo gabolkoodba ay dhici karto inay dhihi jireen akhbaartu bilkulliyati daliil sharciga ma aha marka kitaabka wuxuu ku jamciyey adilla qaatica oo tusin haysa akhbaarta nebiga inay xuja qaatica ay tahay sida qur-aanka oo kaleeto min xayu ljumla iyo xujiyat alijmaaci ijmaaca xujiyadiisa waxaa la yidhaahdaa ijmaaca xujiyadiisa daliilka ugu xooga badan asaga ayaa la soo baxay alimaamu shaafici min alqur'aan waxa uu wariyey taajuddiin asufki fi طabaqaati اlkubraa alrabiic ibnu sulaymaan almuraadi raximah اllah wuxuu leeyahay alimaamu shaafici oo na dhex jooga jaamic alcatiiq masaajid weyn oo masar ku yaalay oo jaamic cumar ibn caas dhihi jiray ama aljaamic alcatiiq oo masaajidda masar ugu horreeyey dhismihiisii annakoo dhex fadhina oo dersi uu noo akhriyey ayaa nin albaabka ka soo gala buu leeyahay markaasuu yidhi waxaan ku weydiiyey ijmaacu ma xujaa markaasuu yidhi haa markaasuu wuxuu yidhi muddaan ku siiyey kitaabka ilaahay ka soo saar inuu yahay xujo waana iska tegu yidhi shaafici marka wuu naga tegu yidhi dhowr beri ayuu naga maqnaay oo uu qur-aanka baarahayey oo uu akhrinhayey oo ku fiirsanhayey ilaa uu xanuun dareemo uu leeyahay min kasrati tacab wasaar maalintii dambeeto isagoo markaa darsi noo akhriyana xanuunsan buu leeyahay oo soo jeedkii badnaa iyo baxdigii badnaaba la xanuunsan la qandhan ayaa ninkii meeshii ka soo gala buu leeyahay markaasuu soo ag fadhiistay markaasuu yidhi arrinkii aan kuu diray gacanta iisaar markaasuu yidhi waa kuu hayaa waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa wayattabic gayra sabiili اlmu'miniin ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وsاءت مصيرا usaقي wuxuu ku yidhaahda aayaddaas baa daliil u ah ijmaacu inuu xuja u yahay kadib marka usuuliyiinta waxaa arkaysaa inay midkii maaragtay raba inuu ijmac ka hadlaba u yidhaahdo ijmaaca daliilkiisu min kitaabillaahi weeyaan wahuwa qowluhu waman yushaaqiqi rasuula wax laga soo maray iyo xanuun kalifay aayaddaas baaritaankeedana waxaa dhici karta inaysan ka warqabinin wa xujiyat alijmaaci marka waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhudaa waciid gaara bay leedahay wayattabic gayra sabiili lmu'miniina waa waciid gaar buu yidhi waxaa ka muuqanaysa markaa sabiilulmu'miniina qofka aan raacininin inuu yahay mutawacad bilcuquubati sida qofka aan rasuulka raacin oo ag mara waa laba waciid weeyaan marka sida rasuulka raacitaankiisa waxaan leeyahay agmaritaankiisa uu mutawacad u yahay qofkii ag mara sidaasoo kaleeto waxaa ah mushaaqatu sabiili lmu'miniin sabiilulmu'miniinna waxaa ugu baarisan buu yidhi ijmaaca marka wixii ay ku ijmaacaan dadka mu'miniinta culummadoodu marka qofkii ag mara inuu mutawacad binaa uu yahay bay aayaddu tusinaysaa wuu yidhi waana daliil ijmaac wاnaasikha wاlmansuuka min alqur'aani wasunna naasikh iyo qur'aanka waxaan leeyahay naasikha iyo mansuuka qur'aanka iyo sunnada ka midana wuu u caddeeyey oo waatuu yidhaahday alimaam axmed bnu xambal ilaa uu shaafici nooga yimaaday baqdaad maa kunnaa naclamu naasikha min almansuuq marka waa allabinat اluulaa min labinaati sarxi usuuli اlfiqhi baa la dhihi kara marka kitaab risaala iyo rasaa'ilka kaleeto oo ku saabsan usuulka uu alifay alimaam shaafici wa talaka ashaaficiyu yasiiran xoogaa buu ka gaabtay ama uu ka dambeediyey buu leeyahay kitaabka alifitaankiisa faxahahu caliyu bnu lmadiini caliyu bnu cabdillahi bni jacfar almadiini shaykhu imaam albukhaari wa muslim ayaa markaa si fiican ugu booriyey oo yidhaahday ninkaa wax ku weydiisay ajiib buu yidhi wuxuu alif faallafa kitaab arisaalati waarsalahu ilayhi wasamaahu nnaasu lidalika arisaala kitaab risaala ayuu markaas alifay waana u diray sidaas ayaa dadku waxay ugu magacaabeen diritaankaas owgeeda alrisaala marka kutubta yaryar ayaa dadku waxay ku magacaabeen alrisaala iyagoo markaa ka qaadanhaya tasmiyadaas shaafici oo kitaabkiisa ku magacaabay arisaala waana taantan soo sheegnay cilada risaala uu u magacaabay ma aha yaraantiisa laakiin waa likownihi arsalahaa ilaa cabdiraxmaan ibni mahdi marka kutubta yaryar inta risaalo lagu magacaabo wax ictibaar luqawi ah oo ay leedaha ma jiraan markaas hada bilidaafati ila dukhuuli lcujmati fi lisaan alcarab kan waxa weeyaan markii lagu loo idaafeeyo oo lagu daro arrinkaas oo ah in laga dalbay kitaabka alifitaankiisa waa markii lagu daro weliba ilaa dukhuuli alcujmati cajaminnimadii soo gelitaankeeda ee fii lisaani alcarabi carabta lisaankeeda ay soo gashay bisababi tawasuci ruqcati alislaami islaamkan dhulkii uu ka teliyey waasacnimadiisa ama fiditaankiisa sababteeda oo ummado badan oo aan luqa carabiya aqoonin oo luqadoodu ay cajam tahay ayaa markaas soo gala islaamkii marka waxay u baahdeen luqada carabiga in barashadeedin lagu booriyo usuusha istidlaalkana la baro marka kitaabka runtii aad iyo aad buu bilowgiisa uu dadka wuxuu ugu yeerahayaa luqada carabiga barashadeeda oo wuxuu leeyahay qof kastaba intuu kari karo waa inuu ku dadaalaa luqada carabiga barashadeeda waxa weeyaan luqada carabiga barashadeeda funuunteedoo dhan barashadeeda ayaa miftaax u ah fahmiga saxda ah oo qofku uu fahmo kitaabka ilaahi sunnada dadka haddaad aragtiin muddo badan qof cilmi dalbahayey markaasna aan wax isugu toosnayn muddo badanna ku bixiyey meesha laga haysto waa inaa garatiin waa luqada carabiga dadaal la-aanteeda ama fahmi xumadeeda marka wakhti kasta ku bixi ama wakhti kasta ku dadaal waxbarasho haddaadan mar si fiican uga faa'iidaysan luqa carabiya barashadeeda waxba gacan kuma haydid ha isdaalina waxaa loo baahanya marka sidaa sharciga u dalbayso barashadiisa si la-eg inaad luqa carabiya barashadeeda u barato wa karati daakhiliina fiihi min alcajam iyo dadka islaamka soo gelahayay badnaantooda oo cajamta ka mida wa duhuuri bacdi alfiraq alatii laha aaraa'un shaadatun fi ladilati wa wujuuhi alistidlaal iyo wa duhuuri bacdi alfiraqi firqooyin gabal ka mida oo soo baxay allatii lahaa iyagaasoo ay leeyihiin aaraa' shaada yacnii aaraa' xagjirnimo ah ama khalad ah fil adilati adilada markii la fiiriyo aaraa' shaaday ku leeyihiin oo gobolkood wakhtigii shaafici ayay jireen kuwa dhahayay sunnada kulligeeda bilkulliyati daliilba ma ah wakhtigii shaafici bay jireen haddana qur'aan qur'aaniyiin kuwa la yidhahda baa jira hindiya ka soo baxay oo yidhaahda wax aan qur'aanka ahayn daliil sharciya marna ma noqon karo alqur'aaniyiin bay isku magacaabeen waa firqo dhan oo nashaad lahoo jirta hadda maanta marka sida badan firaqda markay samaysmaan maba baaba'aan zaman kastaba un dad baa u taagan oo arrinkoodii iyo caqaa'idkoodii afkaartoodii tarwiijiya iyo wujuuhi listidlaali habka wax loo daliishado fa kaana min maqaasidi shaaficiyi min taariifi risaala shaafici marka waxaa ka mid ahayd maqaasidda uu ka lahaa min taaliifi risaala risaalada ta'liifkeeda xifda xifdu luqati alcarabi luqada carabta xifdinteeda allatii hiya lisaanu shariicati alislaamiya oo ah luqadaasuba shariicada islaamka lisaankeedii luqadeedii walidaalika gaaladu waxay ula dagaalamaan sida diinka ay ula dagaalamaan luqa carabiga fiditaankeeda iyo barashadeeda iyo fahmigeeda wax kastoo ku saabsan dagaal adag bay ku bixiyaan oo ay dhaci karto axyaanan inay la mid tahay dagaalka diinka ay ku bixiyaan waayo waxay og yihiin oo fahamsan yihiin hadday luqadu dhunto sharcigana waa dhumay wa mancu dukhuuli alaaraa'i alghariibati walmadaahib almubtadacati fi ddiin iyo inuu manciyo aaraa' hariiba soo gelitaankeeda iyo madaahib oo bidco ah fi diini diinka inay soo galaan kama huwa waadixun liman qara'ahaa arrinkaasna waa arrin cad qofkii akhriya usoo baxaya uma bacda an fataxa ashaaficiyu baaba taaliifi fi usuuli اlfiqhi tataabaca alculamaau calaa dalik uma bacda an fataxa ashaaficiyu markii uu furay shaafici baabka ta'liifka usuululfiqhiga ku saabsan markuu fura kadib tataabaca alculamaa culammadii waxay isku raaraaceen calaa daalika arrinkaas bay isku raaraaceen wa sannafuu fiihi tasaaniifa kaiira waxayna ka alifeen tasaaniif badan jiddan wa kaanat mu'alafaatuhum calaa anwaacin dakaraha almusanif mu'alafaadkooduna waxay ahayd inay u qaybsanto anwaac uu musanifku uu sheegay wa hiya manhuur mid nasrisan oo aan shicir ahayn waa khilaafu shicr mil اlfusuuli fi اlusuuli liabi bakr alraasi aljasaas waa kitaab uu leeyahay abubakr alxanafi ninka la yidhaahdo ka mida min mujtahidi culamaai alxanafiya waa kitaab matbuuc ah oo shan mujalad oo ka tarjumahaya usuulu اlxanafiya ilan waxaa jira bacdu alqawaacid ay isku khilaafsan yihiin shaaficiyada iyo jumhuurka iyo xanafiyado kale oo bacdu alaaraa oo usuulka ku saabsanoo xanafiyadu ay la gaar yihiin baa jirta wluma labi isxaaq ashiraazi waa mukhtasar fi usuul اlfiqhi madbuucah garanaysiin wa qawaacid اladilati liabi lmudafar aلsamcaani waa kitaab isagana magacaas leh waxaa la yidhaahdaa acdamu kutub اlusuul cinda ashaaficiya bal acdamu kutub usuul ahli sunnati weeyaan ninkaas abulmudafar aلsamcaani ayaa iska leh asamcaaniyuun waxa weeyaan silsila isdhashay oo kulligood culamo ahaa jirtay oo abu sacd asamcaani uu ka mid yahay saaxibulansaar abulmudafarkan uu ka mid yahay oo iskale kitaabu qawaadic aladila iyo kitaab uu ku magacaabay tafsiir qur'aan oo ah tafsiir aad u qiimo badan oo tafsiir sunni ah kanna waxa weeyaan baa la yidhaahday kutubta usuusha kan ugu qiimaha badan markii la fiiriyo usuusha ahlu sunnada ilaan dad badan oo ahlu sunno aan ahayn oo firaq daalla ka soo jeedaa kutubta usuulka baa u badan ta'liifkeeda marka kitaab aad u qiimo badan weeyaan shan mujallad taqriiban ayaa lagu daabacay markii horeeto wuxuu ahaa ninkan abulmudafar asamcaani nin mutakalim ah oo xanafi ah oo ka mid ah dadka khuraasaan dega marka intuu soo xajiyey ayuu wuxuu maka kula kulmay nin la dhihi jiray sacad azanjaani oo ka mid ah min muxadii maka oo shaafici ah muxadi ah oo sunni ah oo aad u qiimo badnaa oo kitaab caqiide ah oo nadmiyana iska leh marka ninkaas wakhtigiisii wuxuu ahaa nin imaam ah sunnada iyo xadiiska labadaba aad u qiimo badan oo dadka reer makaana ay aad u qadariyaan ilaa waxaa la yidhi markii uu dawaafahayo dawaafkay u bannay jireenba maaragtay say u karaamayn hayaan ama ay u qadarin hayaan nin aad u qiimo badan buu ahaa marka ninkan buu la kulmay ama waxa weeyaan abulmudafarka ayaa la kulmay markaas buu wuxuu weydiiyey un maarata wuxuu aaminsan yahay iyo dhulkooda iyo markaas u sheegay inuu mutakalim yahay oo xanafina uu yahay ajdaadiisa iyo aaba'diisuna ay xanafiya ahaa jirtay markaasuu wuxuu ugu yeeray inuu sunnada iyo xadiidka aad u qabsado aad u difaaco xanafinimadana ka tago yuu weydiiyey oo uu ka dalbay markaasuu intuu u yeeray buu wuxuu yidhaahday multasamka ayaan tegaynaa waa kuu ducayn hayaa buu yidhaahday uu soo kaxayay marka multasamka intuu ag taagay ayuu wuxuu yidhaahday waa ducayn haya adigana gacnaha taago aamiina marka meeshiibuu keenay waa duceeyey aad buu u duceeyey ducadiisii dhexdeedii ayaa waxaan dareemuu leeyahay marka awal hore wuxuu aan aaminsanaa inaan iska daayo baa markiiba qalbiga gashu yidhi marka markii ducadii uu dhammaystay buu ka tegey xajkiibaa dhammaaday dhulkiisii buu tegey marka kitaab wuxuu alifaa alistilaam uu ku magacaabay oo uu ku radiyey alxanafiya oo fiqi ah iyo qawaaticu aladilla waa kitaab asagan usuululfiqiga uu ku radiyey abu zayd addabuusi nin la yidhaahdo xanafi ah oo ay isku mandiqo ahaayeen oo iskale kitaab uu ku magacaabay aladilla waa kitaab usuululfiqi ah oo xanafi ah nin xanafigana uu alifay labadaas kitaab buu alifay midna fiqhi xanafiyuu ku radiyey midna usuululxanafiya ayuu ku radiyey kitaab aad iyo aad u qiimo badan oo uu ku magacaabay alintisaar liahli alxadiidna wuu alifay marka labadii kitaab alistilaamka iyo qawaacid aladilla labadaba waa jiraan laakiin waxaa la waayey alintisaar marka aad bay u ammaaneen culammada oo xataa ibnuqayim iyo waxa weye kitaabkiisa sawaaciq lmursala aad bux uga soo naqliyaa iyo suyuuti kitaabkiisa uu ku magacaabay alqowl lmushriq fii taxriimi alishtigaali bilmantiq kitaab saasuu suyuuti leeyahay waxbuu ka soo naqliyey isagana alxuja ninka iskale oo qawaamu sunna la yihahdo isagana waxbuu ka soo naqliyey nin baa marka nuquushaas kutubtaas ku taataala intuu soo aruuriyey uu gaar u daabacay uu ku magacaabay yani alintisaar liahli xadiida laakiin kitaabka asalkiisii ma la helinin maarka oo kitaab aad u qiimo badan buu ahaa wlmustasfaf min cilmi usuul liabi xamid alghazali wagayruha kaiir manduum waxaa ka mid ah kutub la nadmiyey oo shicr calaa shakli shicrin milu tafsiiru turuqaati linadmi alwaraqaati alwariqaat ee dadka gobolkood ugu dhawaaqaan alwaraqaat weeyaan jamcu waraqati liyaxya bn muusa alcimriiti wاlkowkab الsaaicu nadmu jamci jawaamic cabdiraxmaan bn abi bakr asuyuuطi suyuuطiga wuxuu nadmiyey jamcu jawaamica alkowkab saaic buu ku magacaabay waana sharxay oo sharax uu nadmigiisaas ku sharxa baa jira labadu madbuuc weeyaan wamaraaq الsucuudi limubtadi الruqiyi wالsucuudi lisayidi cabdاllah bn alxaaji bn ibraahim alcalawi waa nin shanqiid oo muritaani ah marka muritaaniyiinta zabuurkoodii weeyaan aad bay ugu dadaalaanoo waa uu qasiida isagana uu sharxay ninkii alifay oo un yacnii ku saabsan fi lghaalib inuu yahay mukhtasar jamci aljawaamic iyo bacdu alusuul lilmaalikiya iwuu ku jajamciyey marka aad bay ugu dadaalaanoo waataad aragteen maxamed alamiin shanqiidi saaxibu adwaa ilbayaan aad usoo daliishadaa tafsiirkiisa wuuna sharxay waxoogaa sharax yaroo muujazana wuu ku sharxay mukhtasar milu mukhtasar abi camr bn xaajib wa jamci jawaamic ibn subki wa mukhtasar taxriir moxamed bn axmed alfatuuxi marka kan koobaad mukhtasar ibn xaajib waa maaliki jamcu jawaamic inkasta subki waa shaafici mukhtasar taxriir moxamed bn axmed alfatuuxi waa xambali weeyaan waa saddex mukhtasar mabsuud waa mid aad loo basriyey milu albaxr almuxiid limuxamed bn bahaadur azarkashi waa kitaab aad u weyn oo zarkashi uu talagalay inuu noqdo mawsuuca fii usuuli اfiqhi waa matbuuc fii sitti mujaladaat wax uun boqol kitaab ka badanoo usuul fiqhiga ayuu isugu soo jamciyey oo ku soo aruuriyey marka wuxuu uu talagalay inuu noqdo un kitaab aan kitaab ka dambayn xagga tadwiilka fi usuul اlfiqhi wataxdiir sharxu taxriir liabiاlxasan cali bni sulaymaan almardaawi waa kitaab isagana ka mida usuusha xanaabilada oo aad u weyno mudawal ahoo sideed mujallad taqriiban gaarahaya oo uu ku sharxay mukhtasarkaas hore oo fatuuxiga uu lahay buu sharxay isagana waa minka min culamaai shaam buu ka mid ahaay wakhtiga uu dhintay waa ayb halkaas inaan ku joojinaa muuqata